madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa markii ugu horreysay la hadlay laanta afka soomaaliga ee v o a waraysigan oo dheer oo ayuu qaybta koowaad oo aad idaacaddeenna subaxnimo ku dhegaysan doontaan wuxuu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ay ku jiraan qorshihiisa boqolka maalmood ee soo socda madaxweyne farmaajo oo u warramay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn waxa uu ka tacsiyeeyey geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland allaha u naxariistay jenaraal cadde muuse xirsi
waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo allah unaxariistay jenaraal cadde muuse oo ahaa madaxweynihii puntland oo ku dhintay shalay meeshii ahayd dubay ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistiisii jannisi inuu siiyo eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisiina samar imaan inuu ilaah ka siiyo madaxweyne shale waxaa lagu doortay madaxweynaha soomaaliya sidee dareenkaagu noqda markaad ogaatay inaad tahay madaxweynaha soomaaliya afarta sano soo socota bismillahi raxmaani raxiim horta waa ku salaamay adiga iyo guud ahaan shaqaalaha idaacadda voice of americai dadka idin dhegeysta runtii shalay waxay ahayd maalin weyn se ay muujiyeen xildhibaanada sharafta leh doorashadii muddo dheer la sugayay inay soo gabagabooday ayna ku dhammaatay si waxaan ku dhahdaa nadiif ah oo haddee aanan inaba hayaati shaki gelin ayna ka dhacday wax la yihahdo power transfer aada iyo aad iyo aad iyo aad yan ugu faraxsan arrintaas isbedelka ah oo laygu doortay madaxweyne dadka soomaaliyeed si weynay usoo dhoweeyeen doorashadaada weli waxaa socda meelaha qaar isku soo baxyo iyo dabaaldegyo ay dadku sameynayaan meelaha sida gaarkaa loo eegayo waxaa kamid a magaalada gaalkacyo oo colaade ay muddo ka jirto oo labadii dhinac si isku mida ay kuu soo dhoweeyeen dadku rajo badanay qabaan ma ka cabsi qabtaa in rajadaasi ay tahay mid adag in laga soo baxo horta taas waxay muujinaysaa dadka soomaaliyeed waa dad waala ah waxbana aan ku kala duwanayn laakiin siyaasado hoose oo aan meel fog jirin ay ku lagu kala qaybiyey marka taas tusaale waxay u tahay runtii dadkaani inay nabad rabaan inay wada noolaasho rabaan waana u mahad celinayaa runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan oo dee taageeradaas weyn muujiyey dabaaldeg badan baa dhacay ilaa shalay ilaa caawa waxaanse leeyahay dabaaldegaas waktigiis waa dhammaaday cambein cambeynka waa dhammaaday hadda waxaa loo soo baxayaa waktigii shaqada ee dowladda ay qaban lahayd oo ay ka rabto taageero waxaan kaloo umahad celinaha ciidamada qalabka sida oo runtii qeyb weyn ka qaatay inay nabadgelyo ilaaliyaan wakti hadda waxaa la joogaa oo loo baahan yahay in la joojiyo banaanbaxyadaas iyo dabaaldegaas oo loo soo jeesto shaqo laisuna diyaariyo dalkan dibdhiskiisa laiskana kaashado wax kasta oo loo baahan yahay dalkan in lagu istaajiyo laguna socday nabadgelyadiisii oo hore u lahaan jiray muxuu yahay madaxweyne qorshahaaga boqolka maalmood ee soo socda qorshahayga boqolka maalmood wuxuu yahay horta kow inaan aan magacaabo ra-iisul wasaare ra-isul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha boqolka maalmood laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo kamid ah uu qaadan doono waxa la yihahda core values oo aasaas ku ah kow waa ammaanada in ummadda soomaaliyeed ammaanada aan ugu hayno aan u ilaalino labo dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad daro in cadaaladaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo tan saddexaadna runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakri badan ayaa jira inaan isku dayno inaan dadka soomaaliyeed ee masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo oo nolosha adag ay ku jiraan wax lagala qabto horey waxaad u jiray dowladihii dalka soo maray mudane madaxweyne in muran iyo khilaafaad u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu jiri jiray adiga laftirkaaga mid ka mid a muranadaasi inuu ku soo maray maxaa uga hortegaysaa in dowladaada aysan wakti uga lumin isjiijiidka marka ugu dambeeyana baarlamaanka ku dhammaada iyo xilka qaadista slogankeena ahaa danta dalka iyo dadka macnihiisu waxay tahay anigu personal agenda malihi dan shaksi aan leeyahay malihi ma jiraan macnaheedu waxay tahay haddaadan haddiise jirin dan shaksi ah danta guud laiskuma qabto waa la isqabtaa laakiin waxaa laisku qabtaa feker ama waxaa laisku qabtaa shaqo taasna dee laba qof keliya ma dhex marayse dadka wax wada wadaago oo tiamka guud ahaan hawsha ku wada dhex jira yaa la rabaa in ay keenaan fekerkaas laisku haysto wax ka fiican laakiin inta badan khilaafaadka waxaa keena waa dan shaksi ah anigana waxaan isku dayayaa in dadka aan la shaqeeya ka fogaadaan danta shaksiga ah ay usoo baxaan danta caamka ah macdamaa dalkaanu burbur muddo dheer ku jiray haddii laga shaqeeyo dan shaksi ahna uusan dalkan istaagin kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo u warramayay falastiin axmed iimaan